إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana duurnimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro ka dhan ah shisheeyaha waxay ka fuliyeen gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidanka somalilan ayaa magaalada laascaanood ku burburiyey hanti ay lahaayeen dad shacab ah intii ay socdeen dagaalada dhex maray iyaga iyo dadka deegaanka maamulka degmada saakow iyo maktabka dacwada ayaa dowla diin ah waxay u soo xireen qaar ka mid a dad ku dhaqan kow iyo toban deegaan oo hoos yimaada saakow dab xoogan oo khasaare kala duwan geysay ayaa waxa uu ka kacay suuqa magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato saraakiisha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf xoogan dowladda federaalka ah ayaa waxay ka xumatay weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku beegsanayso kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ciyaalweerada burcadda iyo kuwii sinada ka beec mushtaraa qaar ka mid a bajaajlayda magaalada muqdisho ayaa waxay dhigeen dibadbaxyo xoogan kadib markii mar kale dil loo geystay wada mooto bajaaj xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in dilalka bajaajlaydu ay keeni karaan kacdoon shacab sheekh aadan sunni oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay fadliga bisha shacbaan ee aynu ku guda jirno intaa waa qodobadii warku wanaa dhegeysaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro ka dhan ah shisheeyaha waxay ka fuliyeen shabeellaha hoose jubbada hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerareen ciidamada kenya ee heesta deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa wuxuu ahaa mid culus muddo ayuuna halkaa ka socday khasaaraha kenyaatiga gaarna faahfaahin kama aanaan helin dhinaca kale shalay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana deegaanka shalambood waxaa qaraxyo lagula beegsaday qaar ka mid a ciidamada shisheeye kuwa oo ku howlana dhirjarid iyo wadafalid waxaana halkaasi looga gubay gaari katrabiil ah waxaana lasoo sheegayaa in dhimashadii dhaawacba ay jiraan walow aanan faahfaahin dhammaystiran ka helin geesa kale dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato habeen hore ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa uu weerar ay ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka ceelraamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera waxaana ku dhaawacmay laba askari oo kenyaati ah weerarka waxaa xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku gubtay mid ka mid a gaadiidka isticmaalan ciidamada kenya oo xerada dhex yiil maamulka degmada saakow iyo maktabka dacwada ayaa waxa ay dowro usoo xireen qaar ka mid a dad ku nool kow iyo toban deegaan oo hoostaga saakow maxamed mudin axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya dowradani ayaa soconaysay muddo bil ah waxaana loo qabtay kow iyo toban deegaan kuwaas oo hoos imaanaya degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dadkan dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa gaarayay saddex boqol afartan iyo afar qof oo isugu jira rag iyo dumar inta ay soconaysay dowladani waxa ay ku qaateen duruus towxiid ah xiritaanka dowladda ayaa lagu casuumay nuqabada qabaa'ilka iyo waxgaradka deegaanada iyada oona dowladani uu soo qabanqaabiyey maamulka iyo maktabka dacwada degmada saakow ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladani waxaa kelimad ka soo jeediyey ugaaska beesha shiiqaal ugaas shuceeb yunis waarna wajuhda quruxdooda waxaa ka dhalaalaya waa wanaaggii lagu shubay la baray alxamdulilaah wax dadka noo muuqdan dad aad u wanaag badan tuulooyinka waarna waa kow iyo toban tuulo santarkoodana waa masaar weyn ilaahay ayaa ku mahadsan ilaahay ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeer waxaan leenahay muxaafadadayna saakow ilaahay ha noo barakeeyo daacigeeda waaligeeda iyo dhammaan makaatiibta ku shaqale arrimahaas waana bogaadinayna arrimahan oo kale waxaan jecelnay in aad loo soo celceliyo doorooyinkan waa bilow maahan way soo socdeen awal horeba haddana way socon doonaan ilaahay idinkiis dadkan waxaan leenahay waxaa barateen ilaahay subxana watacaala uga cabsada ku celceliya maaratahay ilmihii iyo dumarkii iyo wixii a kasoo tagteen arrinkan ha la baro diintan ha la faafiyo ummad waa ummatu dacwa sideedaba dhammaanteen waxaan nahay ducaad ugaas shacab yunis kadib waxaa kaloo munaasabadda kelimad ka soo jeediyey ugaaska beesha geladle ugaas cabdishukri sheekh cabdirashiid dowladan ha ku qeybgalnay ugaasyada iyo cilmaaudiinka deegaanka degmada saakow ee ku dheedii degmada tuulada masaarweyn oo hoos ku hogaayaan tumidu koob tuulo sandaran iyin alxamdulilah ilaaha ka mahadsan dowladiini ah oo waxbarashadeena socotay muddo bel ah walbadan aa ku faa'iidaysateen allaha siin cizeeyo allaha siin barakaayo wala ay ku faa'iidaysateen ilaahin ka dhowaada insheega ciyaalkiin iyo helkiin bilaanta insheega waxbarashadiisan inta ka barateen oo diinta ah ilaahay ka asawajallahay kulley mayku deerteen waxbarasho badan ku deerteen waxbarashadiisan barateen tuusan ka camal fallaan oo camalkiin iyo cibaadadiin ka dhawaataan haddee allaha ku weelo waa kuwan dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya daruusta ay ku qaateen dowladda anugu magaagaylerow salmaan aadan cabdiraxmaan oo deegaanka wardabar hakodalahay oo dowra niinsootay bil soddon maalmood ah oo geeka gebagebadiian fadhin maadaama ashrada hakabaranimayba kumadaha tawxiidka limaada khalaqna allahu allamay nin awuri khalaqna allahu allamay ba nin awuray licibaadihi intuun awn waxdahu shirays walaa nushrika intu walban lawadajin bihi alisheen magaagay maylarey maalin haajiyow bukur nurow eedin waddankayr masaarwiin waay may haniinsootay dooriya muddobalay haniinsooti doodiya dooriyada geeka gebagebadiya ee way kufaa'idnay dooriyadina may kufaa'idnay walinu kufaa'idnay limaada khalaqna allaahu khalaqna allaahu licibaadatihi waxdahu walaa nushrika bihi shay-an salaamacdisha maaqay oo ah maalambare maxamed xasan oo ah deegan sheey xasan koorey ah oo muddo bel-a doorar aan socday gebagabadiis geekis oo ah doorarka maynmaanin kumad ee unu kufaa'idnay fahnay baranay سؤال لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة هي عبادة اسم جامع لما يحب الله به ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة maktabka dacwada ayaa dadaal xoogan ku bixinaya dadka deegaanada hoos imaanaya degmada saako sidii waxbarashada diinta fahamkeeda kor loogu qaado dab xooggan oo khasaare kala duwan geysay ayaa waxa uu ka kacay suuqa magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashida ah ee etoobiya ayaa sheegayihiin dab xooggan uu ka kacay mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn dhulkaas suuqa weyn ee bartamaha magaalada jigjiga ayuu saakay dab xooggani ka kacay sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah dabka ayaa halakayay tobannaan dukaan oo lagu iibin jiray badeecada kala duwan qaybta dabdamiska maamulka magaalada jigjiga ayaa sheegay in dabkuu ka kacay qaybta khudaarta kadibna uu kusii faafay qaybaha kale ee ka agdhowaa khasaare maaliyadeed oo baaxad leh ayaa la sheegay inuu ka dhashay dabkan ka kacay suuqa magaalada jigjiga balse lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah waxaana la arkayay dukaamo iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo dambas naqday qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta dabka lagu daminaya ayaa sheegay in waxyaabaha aysan maadin ay ka mid tahay in magaalo sidaas u weyn ay leedahay oo keliya hal dabdamis
shacabka magaalada jigjiga waxa ay u kaceen sidii ay u badbaadin lahaayeen hantida ummadda iyada oona maanta oo ay maalin khamiisa tahay dab xoogan uu ka kacay magaalada jigjiga dabkan ayaa in laaya hadda la garanaynin wax sababay aad iyo aad iyo aad wax loola yaabo ah in hal dabdamiis uu magaalada ka shaqaynayo
magaalada jigjiga ayaa ku hoos jirta gacanta xabashada etoobiya mana hesho adeegyada asaasiga ah ee la siiyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada hoostaga dowladda xabashada etoobiya ciidanka somalilan ayaa magaalada laascaanood ku burburiyey hanti ay lahaayeen dad shacab ah inta ay socdeen dagaalada dhex maray iyaga iyo dadka deegaanka mahad cubeyd ayaa faahfaahintan inoo haya ciidanka somalilan waxaa suuq badan iyo burbur hantiyadeed ka geystay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa bannaanka u soo baxday baaxadda uu leeyahay khasaaraha hantiyadeed ay geysteen kadib markii ay warbaahintu soo bandhigtay muuqaallo caddayn dhaba u ah arrintaas jamaal cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay hantiilayaasha ku nool magaalada laascaanood wuxuuna deris la ahaa dhismaha loo yaqaan guriga gobolka ee ku yaalla magaalada oo ay maalmihii tegay gacanta ku hayeen ciidanka somalilan ee ka dagaalamaya magaalada laascaanood ninkan wuxuu isagoo dhex taagan gurigiisa oo dab iyo madaafiic la iskugu daray si loo burburiyo sheegayaa inay yihiin waxa sidan u galay gurigiisa askarta somalilan ee kusoo duulay laascaanood isagoo inooga warbixinaya guriga iyo maalintii la gubay
hadduu ilaahay kuu roon yahay maalintii isniinta ahayd ay bishu ahayd lix labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayaa goor waxa ay tahay salaadii subax intaanan gelin ayaa ciidamana wada hareereeyey horteedana way joogeen xamdi anna guriga gobolkan kasoo horjeedaa lambarka koowaad baan ahay birimada alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay nagu sameeyeen wax la yihahda dabxir afar jeer baan banaanka u baxay way sigeen gooray tahay labadii iyo barkiibaa waxaa noo yimid laba qoys oo soo cararay oo caruur watoo gaajaysan raashinkii baan wax ka siinay waynala joogeen korontadiina waxay naga jareen gooray tahay tobankii subaxnimo oo guriga korontadii dul maraysa way kusoo dhacday
intaas kadib wuxuu ka sheekaynayaa siday isaga ehelkiisa iyo dad la joogay uga baxsadeen gurigooda oo ay weerar ku soo qaadeen ciidanka somalilan marka hadduu ilaahay kuu roon yahay markii cishaha la dhaafay baan adkaysan weyna gurigiioo mugdiya iyo xabadihii iyo banaankaan u baxay wayna soo xabadeeyeen dabadeed waan arkay labaa seeskayga ku jirtay marka caruurtii baan guriga ka saaro waxaan idhi dhinaca buurta aada afar guri kadib ka leexda maxaa dhacay guriga hortiisa iyo gadaashiisa iyo dhinaciisaba waa joogeen oo laamiga xagga xiga iga xiga iga xiga howdka iga xiga intaba way joogeen haddaba waxaa dhacday markaa wixii ka dambeeya niman laba nin oo meesha joogtay baan isku dayey inaan anigu dhinto ama labada nin meesha aan ka saaro say u badbaadaan afar iyo toban maati iskugu jirtay caruur oo mid ka mid a anigoo aan dhalay ilaahay waa iga kaxeeyey xabaday nagu soo rideen booyadiiba waxay kaga dhigeen shaandho iyo gidaarkii wuxuu jamaal oo ah shaqsi ay hantidiisa burburiyeen askarta somalilan inooga sheekaynayaa intaas wixii xigay dabadeed waxaa dhacday markaan ka tegay bay guriga yimaadeen markay guriga yimaadeen bay waxay sameeyeen wixii u qaadmeeyey oo qurux lahaa oo hantiyana way billiqaysteen markaasay baabuurtii iyo gurigiiba batrool ku shubeen daraq bay ku daareen way gubeen gurigaygii hantidaydina saasay u gubeen kuma aysan aafire jiingadaha waa aragtaan hobiyo ayay xagga sare kaga soo rideen hoobiyihii ay kusoo rideenna guriga saasuu u galay gurigana wuxuu jiraa lix bilood oo keliya oo dadkii dibadda kasoo guuray baan ka mid ahaa nord america ka yimid ugu dambayntii hantida ka burburtay jamaal waxa uu ku qiyaasay isaga ayaa inoo sheegayaa hantidaa iga burburtay iyo bakhaarka aad aragteen oo xagga ku yaala lacag ilaa half milyan dollar ah ayay igu fadhiyeen baabuur nissan batroolah oo two thousand sixa safaria baabuur nineteen ninety six oo four runner kulli isteerin bidix bay ahaayeen oo maraykan baan kala imid gaari kale oo wiish ah oo qaadi kara taangiyada iyo wixii loo baahan yahay gaari booyada gaari basa gaari kaleeto asagana la yiraahdo mitsubishi r b r iyo saddex mooto oo laba lugooda motorbike ah iyo waxay iga gubeen bombarder mooto la yiraahdo oo laba candho ah oo loogu talagalay buuraha iyo meelaha inaan ku marno oo iskaga raaxaysano intaas ayay iga gubeen iyo inta bakhaarka ku jirtay oo sbeer baarti iyo alaab cusub intaba lahayd alaabtaydii shaqaf kama harin xataa koob kama noolaan u malaynaya saaad u aragtaan dee gurigana wuxuu igu fadhiyey shan iyo afartan kun ilaa lixdan kun oo dollar buu igu fadhiyey guriga ciidanka somalilan oo gumaad ba-an kula kacay shacabka magaalada laascaanood ayaa laba maalin ka hor waxay qoriga b m-ka ku duqeeyeen isbitaalka magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaasoo ay dhaawacyo hor leh kasoo gaareen dad kusoo waxyeeloobay dagaalada ka socda magaaladaas saraakiisha degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf xoogan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay maamulka degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan khilaafkan ayaa sababay isqabqabsi dhanka maamulka ah iyo baada laga qaado gaadiidleyda iyadoo isbaarooyin badanna ay dhigteen saraakiisha maamulka jalaalaqsi ayaa isku eedeeyey inay shaqo xumi ka dhex jirto sidaas awgeed aysan isla shaqayn karin sidaas waxaa yidhi gudoomiye ku-xigeenada degmada jalaalaqsi waxaan halkan ku cadaynayaa in aan maxaan ku irahdaa guddoomiyaha degmada la shaqay weynay shaqo xumo jirta degmada awgeed degmada dhibaatooyin badanaa ka taagan dadka qoloqole u kala go-ahayaan magaaladii kalagooda dhibaatooyin ka dhacaan halisa meel kastoo nin kastoo maamul ahayna shaqadiisii asiirgiisa asiga staafkiisa u dhiibtay hadday kontarool tahay hadday meel walba tahay hadday dhinac walba tahay wuxuu dhib isbaaroo ka dhigay magaaladii oo dhan wax nadaama kama jiraan lama shaqay karno af buuxaan ku sheegaynaa waa mala shaqay karnikaas anigoo ah cabdisalaax xasan oo kor gudoomiye ku-xigeenka dibdhiska iyo maamulka gudoomiyaha nuur dheere cid la shaqeyn kartoo maamula ma jirto shaqadii oo dhan asaa haysto cashuurtii degmada ka maamul ahaan waa xariisiye qolow ku xirtay sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan isbaaro tirabeel ah ayna sheegeen inuu dhigtay gudoomiyaha jalalaqsi ninka lagu magacaabo nuur dheere isbaaraa beledka hore gadaal ka dhex taalo afar iyo labaatan saac qoraya ugu katooya subuulsi istoo cid maamuloo shaqo ku lehna ma leh magaceeda maxamed qaasim cabdi gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gudoomiyaha degmada nuur dheere lama shaqayn karna maamulka lix qofana isku raacsannahay lama shaqayn karna magacayga waxaa liidahdaa maxamed xaaji nuur cumar waxaan nahay maayarka degmada jalalaqsi waxaan caddaynaynaa ninkaa gudoomiyaha aan nuur maxamed absuga aan la shaqey aan la shaqey karin maadaama nin kasta shaqadii loo soo magacaabay uu xoog ugu haysto awoodu ku haysta nin maamulka degmada lixaana lixdaa noqofood nin kasta meeshii loo soo magacaabay asagaa ka haysto amni ha noqoto gudoomiye ku-xigeen ha noqoto gudoomiye bulsho ha noqoto gudoomiye duqmagaal ha noqoto mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo ciidamadooda ayaa dhibaatada ay shacabka ku hayaan waxaa u dheer intaa in iyaga dhexdooda isqabqabsadaan dowladda federaalk ayaa waxay ka xumaatay weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku beegsanayso kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ciyaal weerada burcadda iyo dadka sinada ka beec mushtara xilli xarakada shabaabul mujaahidiin magaalada muqdisho ay ka wado howlgalla ka dhan ah fasaadka magaalada hareeyay dadka ku lugta leh kuwa oo lagu dilay qaar ka mid a fasaad wadayaasha kuwana lagu dhaawacay ayaa arrintaa waxaa gaashaan kugu daruurtay oo aada ugu xumaatay dowladda federaalka ah oo iyada qudheedu magaalada muqdisho kula gooba maandooriyaha lagu iibiyo iyo xarumo loo tumasho tago oo ay ka mid tahay xeebta liido maamulka federaalka ee shisheeyuhu dhisay waxa uu diidan yahay in ummadda laga qabto ciyaal weerada dadka sida joogtada u dilaya una dhacaya islamarkaasina raggana xubnaha taranka ka jaraya dumarkana naasaha ka goynaya waxaa kaloo dowladda federaalku ay diidan tahay in la beegsado hoteelada lagu tunto iyo xarumaha waaweyn ee maandooriyaha lagu gado iyadoo ay xusud mudan tahay in dhowaan ex control afgooye ee gudaha magaalada muqdisho lagu qarxiyey xarun dowladda federaalku ay lahayd oo maandooriyaha lagu gado islamarkaana nin iyada ka tirsan lagu dhaawacay dowladda federaalka kuma ekaanin inay ka xumaatay weerarada ka dhanka ah kooxaha ku howlan dilka bulshada dhaca ibinta maandooriyaha iyo ka ganacsiga sinada ee waxa ay si bareer ah u sheegtay in ay difaacayso dhammaan dhinacyadaas dhibaatooyinka geysanaya taliyaha biliiska dowladda federaalka ah genaraal sulub oo qayb ka ah shir jaraa'ida dowladda federaalku ay qabatay loogana hadlayay amniga magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey inay difaac u yihiin xumaan wadayaasha waxaa kale oo ayaamahan ku soo kordhay magaalada muqdisho dilal ay kooxaha ay dilayaan dad shacaba oo guryahooda jooga oon waxba galabsanin inaan ka hor tagno oo aan la dagaalanno annagoo kaashanayna maamulka gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed ee la dilaayo waxaan ka codsanaynaa inay shacabka soomaaliyeed nala shaqeeyaan dilaayayaashaas dhiiggooda bannaystay ee dhiigga muslimka maaragtay inay ku qabaystaan oo ay dilaan dadka masaakiinta ah ee maaragtay goobahoodii shaqo jooga oo guryahoodii jooga oon cidna waxba ah maaragtay aanu dhimin inay soo sheegaan ay hay-adaha amniga la shaqeeyaanna waannu ka codsanaynaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa baraha bulshada amaba internetka uga fal celiyey hadal ka soo yeeray dowladda federaalka ah waxaana dadku ay isku raaceen in dowladda federaalka oo ay tahay isha dhibaatadu ka soo burqanayso qaar ka mid ah bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa dibadbaxyo xoogan dhigay kadib markii mar kale dil loo geystay wada mooto bajaaj geesta kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in dilalka bajaajleydu uu keeni karo amaba keeni doono kacdoon shacbi maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilalka ka dhanka ah bajaajleyda iyadoo dilalkaasi ay si bareer ah u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka shalay isgoyska jubba waxaa lagu dilay wada mooto bajaaj iyadoo duraad sidoo kale wada mooto bajaaj lagu dilay magaalada muqdisho dilalka kadib waxaa xigay dibadbaxyo xoogan ay dhigayeen bajaajleyda iyadoona dibadbaxyo xoogan ay shalay ka dhaceen isgoyska jubba halkaasoo dil loogu geystay wada mooto bajaaj dibadbaxa ayaana sidan u dhacay
waa aniga waxaanana mowtaaley maalin walbana mowtaaleyaa la dilaa hadda waa waakina hadda wiilaa la dilay shali wiilaa la dilay maalin walba mowtaaleyaa la dilo gudoomiyii ku soon bixin madaxweyne ku soon bixin mowtaaleya haddaanan aniga micnaa maalaayacna u shaqaynaa xaquuqdeena qof inoo dhiciinas malan bini'aadannimo ma aha saan dadkeenni waaye ilmaheenni waaye haddaa soo dirsana ee shaqo lahayn magaalada warshadaha eena furneen ee baddi ku dhacaayaan ee meel kasta ku dhacaayaan ninaa soo dirsatay ilmaha soo dirsatay inay shaqaystaan rabaan oo awlaadaas iskool u dirsatay saanoo kale ma bini'aadannimo ma islaannimoa war xasi shiiqow dadkan yacdhe xasi shiiqow far keligeed fool ma dhaqdo geeska kale daahir amin jeyso oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ayaa shalay sheegay beegsiga bajaajliyada ka dhanka ah ay sii badanayso wuxuuna sheegay in askartu aysan bulshada u naxayn oo iminka ay ka gudbeen xabadda aakaha ayna shacabka toos ugu ridayaan gantaalaha garbaha laga gano gaar ahaan baasuukaha qori xabad aakaa ah ayay dadka eh, muxuu ahay dhibsadeen hadda in baasuuko loogu beddelay oo xabadaha baasuukada ah lagu ridaayo oo baabuurtii iyo shacabkii dhammaantood ay wada gubanayeen runtii waa nasiib dar dhibka haysta shacabka soomaaliyeed in dad dhallinyaro ah oo maanta da'aadkiinna ah eh, bajaajyadii lagu laynaayo hadda in baasuuko loogu beddelay oo baabuurtii iyo shacabkii dhammaantood ay wada gubanayeen runtii waa nasiib dar magaaladan magaalo baasuuko lagu dhex rida maaha ayadaa jaam ah Eh, baasuukahana wuxuu ka daran yahay baabuur qaraxuu ka daran yahay waad arkayseen dadkii dhallinyarada ahaa sida ay u gubteen wuxuu kaloo sheegay in dowladda mid xun tahay isagoo yidhi askari ma xumaado ilaa madaxdiisa ayaa xun wuxuu intaa ku daray in askarta shareecada la barin dhibaataduna halkaa ka timid madaxweyne magaaladan muqdisho waad aragtay in baasuuko lagu dhex rido oo waardiyi lagu qabto baasuuka sax maaha askari ma xumaado ilaa madaxdiisa ay xumaata ma ogin Eh, muxuu ahay xaquul iisaanka laguma tababaro askarteenni laguma tababaro shareecada islaamka eh, waxyaabaha ay ka qabtay ilaalinta dadka rayadkaa shalayta mudaharaadaa dhacay waxay ka mudaharaadayeen nuucoodii ayaa wiil bajaaj lagu dilay boqolkii toddobaatan dalkan waa dhallinyaro dhallinyaradii haddii dhib loo geysto ayagoo awal shaqola'aan ay jirtay waxaa jira fashil ku socda dowladda wallaahi haddii sidaan ay wax ku sii socdaan waxaa dhici doona kacdoon weliba dhallinyarada ka bilaamaa dhici doono noomana roono hadalka daahir amin jeysow ayaa ku soo aadaya iyadoo banaanbaxyo ay ruxeen magaalada muqdisho taas oo ay dhigeen bajaajleyda muujiyeyna quus iyo rajabeel iyagoo sheegay inay qarka u saaran yihiin inay hubka qaataan iskana dhiciyaan dowladda federaalka
dowladda waxaa laga rabaa laba mid inay soo caddayso bajaajle ila noqdaa uur dowladda ka madax bannaan oo naftooda iyo maalkooda difaacdo diinta islaamkaana amrayso cid lagaaga aabiyeelaayana ma jirto dowladda uu madaxa ka yahay xasan sheekh ayaa iyadoo aan sanad jirsan waxay ku fashilantay ammaanka muqdisho waxaana falalka amni darada ka dhanka ah shacabka muqdisho kow ka ah ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan
shaqadan sunni oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay fadliga bisha shacbaan ee aynu ku guda jirno maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan mar kale inoo haya waxaan dhexda kaga jirnaa bisha shacbaan bishan waxay leedahay fadli u gaar ah nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaana badin jiray soonka haddaba maxaan ka ognahay fadliga soonka bisha shacbaan sheekh aadan suni oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa inooga warramayaa fadliga bishani iyo diyaargarowga bisha xigta ee ramadaan walaalayaal bishan shacbaan wuu soomi jiray rasuulku marka wax yar laga reebo sida ku xusan saxiixul bukhaariga caa-isha oo laga warinaya ilaahay raalliha ka noqdo waxay tidhi maan arag rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam oo bil soonkeeda dhammaystiraya waxaan ka ahayn ramadaan waxay tidhi bisha shacbaan ayaa ugu badnay intaan arkay bil uu rasuulku soomo saxiixa muslimkana waxa ay ku sheegtay caa-isha maan arkayn bay tidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo oo sooman bil weligiiba ka badan bisha shacbaanka intuu soomay waa uu soomayay shacbaan dhammaantii markale waxay leedahay wuu soomayay shacbaan in yar mooyaane ibnulxajar ayaa waxa uu leeyahay isagoo riwaayadkan iswaafajinaya arrintani waxay caddaynaysaa muraadka marka lala jeedo xadiidka umusalama ay warinaysa abu daawud iyo kayrba ay soo saareen ee tilmaamaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma soomi jirin sanadka bil dhammaystiran aan ahayn shacbaan soonkeedana ramadaan buu ku xidhiidhin jiray macnaha taasi waxa ay ka dhigan tahay inta faraha badan ee ugu weyniga badan bisha shacbaan buu soomi jiray sidoo kale waxa uu sheekhii ka hadlay xikmadda ku jirto in bisha shacbaan soonka la badiyo walaalayaal daynu isweydiinno maxaa keenay xikmaddu ay tahay rasuulku bisha shacbaan uu soonkeeda u badiyey tafsiirkaasi waxay ka ansaxday rasuulka laftiisa caleyhi salaatu wasalaam tafsiirkaasi xikmaddaasi iyo ujeeddada rasuulka ayaa caddeeyey xadiidka usaame ibnu sayd uu sheegay rasuulka ayaan weydiiyey oo waxaan ku idhi baan ku arag bil aad soomayso bilaha ka mid ah intaad ka soomayso shacbaan nebigu wuxuu idhi bishani shacbaan dadku qaflad bay kaga sugan yihiinoo waxa ay moogyihiin fadliga iyo soonkeeda markaasi waxaa ku jira markaa khayr iyo fadli oo bishan oo u dhexaysa rajab iyo ramadaan bishani buu yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam acmaasha addoommadu sameynayaan waxaa loo rafcinayaa rabbalcaalamiin oo la hordhigayaa deed waxaan jecelay camalkayga in ilaahay loo rafciya anoo sooman xikmaddaas ayay leedahay innaguna inaynu ka faa'iidaysanno ayaanu doonaynaa bishani waxaanan ugu yeedhaynaa cid kasta oo awqaaddii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd ee ilaahay siiye iska dayacday kuna gaboodfashay kuna camirtay acmaal xunxun oo runtii la odhan karo waxa aad sii dhigatay wakhtigaaga ayaa xumaan iyo baas leh waxaan leenahay u degdeg walaala towbada oo waxa aad haleeshaa ood ka daba tagtaa wixii aad hore u dayacday intaan fursaddu ku dhaafin inta aanay sakaraadku geeridu kugu soo kedinin waxaan doonaynaa inaynoo noqoto bishan camalkeedu oo shacbaan aynu markaa camalka ramadaanka oo kale u eekaysiinaynaa diyaargarow iyo xasuus bisha ramadaan oo ah bishii soonka bishii taraawiixda bishii qur-aanka bishii dikriga bishii sadaqada bishii raxmadda dembi dhaafka isla markaana ah bisha camalka iyo jihaadka iyo cisiga iyo nasriga ilaahay subxaanahu watacaala hayna gaadhsiiyo innagoo cisi iyo nasri ku sugan iyo caafiyad bishii ramadaan warkii hore dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa